أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن يرجي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن يرجي بأمجادي يا نصر أجدادي يرجي بأمجادي يا نصر أجدادي يرجي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha safar sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo guddoomiyihii riddada ugu magacaaban degmada maxaas ayaa qiray in cabsi xooggan ay ka taagan tahay magaalooyin waaweyn oo cadowga allah ay kaga sugan yihiin wilaayaadka hiiraan iyo galgaduud maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro caafimaad usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan degmada tiyoglow ee wilaayada bakool wilaayada abaay ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta wilaayada jubbada dhexe ayaa goob fagaare ah ku gubtay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka samaysay suuqyada degmooyinka wilaayadaasi ardayda madarasada khaliil alxusri ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelcaddehe ee wilaayada gedo جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo yimikana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ciidamada mujaahidiintu waxay maanta agagaarka deegaanka birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo qarax kula beegsadeen gaari cabdibile ah oo ay si gaar ah u leedahay madaxtooyada jubbaland qaraxaasi waxaa ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay afar kale iyadoona gebi ahaan uu burburay gaariga cabdibilaha ee qaraxa uu haleelay guddoomiyihii riddada ugu magacaaban degmada maxaas ayaa qiray in cabsi xooggan ay ka taagan tahay magaalooyin waaweyn oo cadowga allah duulaan kaga sugan yahay wilaayaadka hiiraan iyo galgaduud marwaan moxamed ayaa warbixintaasi inoo hayaa murtad ciise waayeel oo murtadiinta ugu magacuunaa guddoomiyaha degmada maxaas ee dhowaan ay xureeyeen ciidamada mujaahidiinta labiyo toban sano kadibna ka qatumiyeen raayada towxiidka ayaa isagoo weli si bixinaya walaac ka muujiya howlgallada mujaahidiinta ee ka socda gobolkaasi murtadkan ayaa qiray in looga awoodo roonaaday dagaaladii xaqa iyo baadalka ku dhex maray degmada maxaasa kaasoo ugu dambayn ay natiijadiisu noqotay in allaah fadligiis murtadiinta laga saaro degmada wuxuu eedda wixii dhacay dusha ka saaray koox xiridada oo uu sheegay inay dayacday sirdoonkooduu aada u gaataa xog lama siinin awoodda cad mahliga leh shabaab ay dhan yihiin lama siinin kama warheli karaan waayo cirkana waa laysaga caawinaa laleeyahay bocerkaa laysiinaa nasabkana waa lagu siinaa intana maanan helin waxaa kaloo jira dad subaxdii dagaalkay galaan ayaa shabaabku uu degmada la wareegay galguduudna waa laga imaan karaa gobolka hiiraan waa laga imaan karaa muqdishona waa laga imaan karaa hadday cirka tahay intaas wax gurmuradadayna soo gaarno intaas dagaal ku jiray waxay ku dagaalamaan hadday yihiin aaka aaka lala haysto hadday dhishiike iyo dhishiike lala haysto hadday yihiin r b g na lala haysto dambay ku qabsadeen degmada ay ku baabi'iyeen dadkii dagaalamayy iyo dadkii gurmadka qaybo kama duwanahay tolo saac oo joogtaana dad dagaal ku duwan oo gurmud una u imaan deegaan ku dhowna uguma imaan degmo ku dhowna uguma imaan gobolna una ugu imaan dowlad egta ka keentana una ugu imaan laysma muujiyayo sidan qaba aniga awow ku qabsada isagoo sii hadlayay ayuu murtad ciise waayeel guddoomiyihii murtadiinta ugu magacownaa degmada maxaas qayladhaan afka furtay wuxuu xusay in qabashada mujaahidiinta ee degmada maxaas iyo kadib ay xaalad cabsi ah soo food saartay murtadiinta ku sugan degmooyinka matabaan guraceel beledweyne iyo buulo burde oo ka kala tirsan hiiraan iyo galgaduuda walahi muqdisho hadda ay ku fadhiyeen hadda la ogaanaa rabbi taagiin lagala durmay lagu garabsiin waan la difaacin eriyada waxay hadda argixisada naaga haysaa degmada aadihi waalaa la qabsaday degmada aadihi maalintii dagaalkii lagu qabsaday mookuliyaa la qabsaday maxaasaa la qabsaday hadda maxaa waxaa ku yaaba matabaan in guraceel iyo beledweyne weliba shaqeeyahii hadda ka haystaan maaha qeybaha kale ku darsanaa ilaa iyo nimankaa shabeellada hoose caasimada in isu dhawaha waa dareemi karta dad badan oo moraal jabay oo walaacsan oo duruuftu ka hor keenayso inay jika ay aadaan ay waayaan waxay tani qayb ka tahay walaaca ay qabaan madaxda murtadiinta ah iyo gaalada caalamka kuwaasoo sheegaya in mujaahidiinta cagta marinayaan saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta iyo saliibiyiinta ee degmooyinka iyo deegaanada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sidoo kalena ay kulaalayaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho mahadsanid marwaan maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro caafimaad usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan degmada tiyeglow ee wilaayada bakool xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey caafimaadku waa qayb ka mid ah aasaaska nolosha bini-aadamka waxaana la yidhaahdaa inta wasaqdu ay kuu jirto ayuu cudurka kuu jiraa taasoo macnaheedu ay tahay ku dadaal nadaafadda kana fogow wasaqda qashinka iyo wax weliba oo keeni kara nadaafad darrada guud iyo midda gaar iyagaoo halkaas ka duulaya ayay mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dadaalayaan badqabka ummadda muslimka ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga iyagoo u qabanaya dowraad looga digaya halista ay leedahay nadaafad xumada midda deegaanka iyo midda shakhsiyadeed dhowaan ayay ahayd markii maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kaashanaya kan wilaayada islaamiga ee bakool uu dowro caafimaadka ku saabsan u qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada tieglow si gaar a dadka ka shaqeeya waxyaabaha daruuriga ah sida ragga ka shaqeeya farmashiyaasha kawaanleyda gabdhaha ka shaqeeya maqaayadaha kuwa iibiya caanaha qudaarta hilibka iyo wixii la midka ah waxayna dowradan u socotay muddo afar maalin oo xiriir ah iyaga oo ku qaatay duruus muhiim ah oo la xiriirta caafimaadka iyo badqabka munaasabadii lagu soo xirayay dowradan oo ka dhacday gudaha degmada tieglow waxaa kasoo qeybgalay mas-uuliyiinta caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kan wilaayada islaamiga ee bakool maamulka islaamiga degmada tieglow nuqabo waalidiin iyo martisharaf kala duwan ugu horreyn waxaa munaasabada ka hadlay mid ka mid a dhaqaatiirta wilaayada islaamiga ee bakool kana mid ahaa macalimiintii dowrada bixinaysay waxaana uu ka warbixiyey dowrada iyo dadka loo qabtay iyo waxyaabaha ay oga dhigneyd bulshada reer tieglo waxaan kasoo qaybgelinay tusaaleaan haddaan carabaawo asnaafta kasoo qaybgashay qolada farmashioleyda oo nooc walba isugu jiraan hadday kaliinikaale ay yihiin isbitaale ay yihiin hadday xarumo caafimaad oo caadi ay yihiin haddii farmashiyo qof uu daawo iska gato uu yahay waxaan kaloo kasoo qaybgelinay qolada noogu muhiimsanay biyaha iyo maxaanku oo ceelasha qolada gacanta ku haysa ah kawaanleydii qolada caanaha gacanta ku hayso oo caanoleyda suuqa caanaha gata qudaartii shaahiyadii muqaayadihii timajarayaashii qof kastoo bulshada aan leenahay la tacaamul qof la leeyahay waa keenay mid ka mid a nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool oo dhankiisa munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in arrintan ay muhiim tahay loona baahan yahay wax badanna ay ka bedelaysa bulshada dowrada loo qabtay runtii may bahaye barnaamijkun barnaamij oo bulshada muslumiinta ee ka nool degmada tiiglow eedanku baahanahay tiibow walaayada islaamkana dadaali allah barakaayo ilaahay subxaana wa tacaala juhdishoona maybwaa ajarha ku siiyo eedi eeda may bua qayb hadalin baahnaay bulshadu kuma qanayti aan aragay aan mugii shakhsiyadees ku qabado ama suguud ahaan dadka muslimiinta gobolka ka nool madii aan feeri may baan aragay qayb oo bulshadu kuma qanaytay qaybtan faydhoorka may baan aragay qayb oo kuma qanaytay bulshadu islaamka hadda geekan ka buraaragsanayn waxyaabaha geeka cudurrada sheena oo dadkan duruusta liinqobaday muddadan afarta maalmood dowladda ka jareen sadayo hadda geeka mayba waa caafimaad sholaka ilaaliya korsiyo oon fahmeen mayba taawayaasha inay dhammaantii wada digtooru noqdeen qaar ka mida bulshadii dowrada loo qabtay oo dhankooda la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey dowrada iyo waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen may baanan ii sheegay ardayda oo madaarista ama dugsiga ka kulmanka jamciisan ani cudurro inis gudbiyaayaan maalan haddii koosho hirgeb gobo qolqoolla iskala jaraan ani iska neefsadayaan neeftasayna cudurkii kanku bahayo kankalana galaw saasmarka cudurkii ama jadeecadii ka faafasa qodobkaasay mayba waa eedi eeda marka aan ku faa'idni dowradan dowr eed arday muhiim ah oo sida nadaafadda iyo arday bay dhowrka ku hadalaasu hayd eedba arday nin saamayd marka insha allah kollayba mayba arday ku faa'idnay ini arday qaybta arday raashinka oo arday haddii oon ganacsatadii afjee ka hadalaw oo raashinka arday dhiy iyo arday eh, raashinka oo arday sida oo isoo furinyi jiirka iyo ma arday madii arday een kormar waxyeelooyinka leeyin oo fayriska ardayda inshaanayaan intaasba ku faayini dhanka kale waxaa dowladan qayb ka ahaa gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada tieglo waxaana lagala hadlayay marka laga reebo dowladan arrimo badan oo iyaga quseeya oo la xiriira caafimaadka sida ay sharaxayaan qaar ka mida gabdhihii nasiibka u yeeshay in dowladan ay ka faa'iidaystaan dowra afar beri socotaa meesha ku qaadanay ilaahi subxaana watacaala ku mahadsan oo dhinac walba taabanayso raashiinka alaabta xafaayadaha masaasada kulli shay meel walba taabanaysana ula hadlay alaabta la dhaqaayo ilaahi subxaana watacaala ku mahadsan ilaahi subxaana watacaala khayr hasi inta noo soo jeedisay inta noo soo abaabishaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walbadanga una siin suubsanyiin lahayni oo hataneenka suubsanayna walbadanku faa'iidnee jiraan alxamdulilah si alaabkuuna idinka ka dhagdaan raashinkuuna karsadaan qaabka suuqan si lahan ku qaadaba digsiga la kashabaaya jeerta oo qaabna wee beershoon la dhagaayo beershoona la indhagaan laakiin hata alxamdulilah ilaahay kuma hataa tooridi laka suubiya lakaga goyo hataa ni la shalbedelo lama qiibood la kuweelona nin sheegay haddii lama qiiba toore adan qabna hataa ani ada tooridi qiibta hoobaada kasuubida qiibta dembandagdiana nin sheegay alxamdulilah walaalayaal geekay bantanigi gabagabowtay dooro odnin dareerta afar maalmood dooradaasoo ku saabsanayti faayidhoorka mase caafimaadka guud bulshada dooradaasoo baa lakuu ka hadalay qeybo badan qeybagaasoo kuma dhe nadaafadda guud deegaanka nadaafadda gaar ahaan nafsadaadoo ku bilaabaase gurida ha ka hijiyaase maqaayadoola ha ka hijiyaaw yaa ma aragni ad eedana ninkafa faahiye dowradun camal oo caafimaadka weligaan hormaynay qobana maktabka oo caafimaadkaba ku codsadaan inta dowradun camal markastana haninkana naaga dowladan uu soo qabanqaabiyey maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab taabagelinta iyo abaabulkana uu lahaa maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee bakool ayaa lagu wadaa inay wada gaarto dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada sida ay ii sheegeen mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ee bakool aad baad u mahadsantahay abu xasaan wilaayada abay ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah oo kasoo baxay safka murtadiinta bashiir muxiidiin abu ayman ayaa inoo hayaa warbixintaasi yuusuf ismaaciil cabdulaahi waa taa'ib muddo hal sano ka tirsanaa maleeshiyaadka maamulka ashaadaladirirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed ee ku sugan magaalada baydhabo maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo dhoweeyey toobadkeenahan kaasoo lagu soo bandhigay xarunta maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jirow markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay yuusuf ismaaciil waxa uu ka hadlay qaabkuu ugu biiray cadowga muddada uu ka tirsanaa iyo waxyaabihii uu ku soo arkay magacay yuusuf ismaaciil cabdilaahi ayaa leeraa ciidamada baydhabo kajartiyahay koonfur galbeed kajartiyahay shalay kutabi aadi nolola hogiyaa litan intiyaalon geeyiha miinga shalayin nololan oo aadi intiyaalo eed boqolkii boqol saray tata maaladnimadan ee mayrooge labaatan jirow ee boqolkii boqol aadi ma nololion geeyiha miinga shalayin aadi markii dhibowka ku dhammaadi war harori burajaadka la sheeni burajaadka siin deginaayeen salaad subaxa waa la haweerari farbool ee fargofayni wal shalgooy lamboola meelalajeey salaad subax laagali shal rooren aani harada degnaa obroren ciidankii baydhoogu jaray habay ciidankiga gurmaday gurmad ahaan kubayna jidkalan gali ki gurmadkii jidkahabahayoo jidkaha galayna jidkalka dhammaay nolol oo qarabsan oo aadi giil iyo kashakashag iyo nolol hunga ka nolon ma nolol gaablemaab ka nolol etoobiyaanga waardeyahan kowti etoobiyaan oo lang allay rasuuljii ka gooy intii kowti walin sheegay hatin aragi aniba dhaayo in arag wala horta markaad banaanka laga sheega markaad aragdo haqiiqdi hayaas haqiiqdi markaad aragdo hayaas meeli etoobiyaankii banaanka laga dhig la fadaya soomaalida etoobiyaankii dhufeysan nagati soomaalida yaa yaalka jee banaanka laga safi aadi lang diinban lahayna la difaahay adina diinkii kaa kubata etoobiyaankii raaday etoobiyaankii leebi sheegadaayte walaalahan aliya meelelaa ka dhawaay sidaa saas markii aan argay gudaanti intimayba dame ay diinkii ka nagad wadaraad aan kubahi muslumnimadii taynha ku nagad saas dartiyaan kubahi si shalay lahayn dhawaay boqolkiiba boqol eed iyadan kumahadsantin ma gacmo furan alahay dhawaay farxada oo aan hankooba korno dareemaay ma mayba lahaa isiigna boqolkiiba boqol hasku taba meela diigna miyaal muslimniman miyaal haddii la dhimadoon eedaab ma meel kale mala seeda muslimnimo adoo ka dhalataya gaalnimo sheegatay ugu dambeynna waxaa madashii lagu soo bandhigayay taa'ibkan ka hadlay suldaan maxamed macalin xuseen isagoona bidhaamiyey kaalinta qabaa'ilka dega wilaayada islaamiga ee baay ay ku leeyihiin badbaadinta askarta ka ridowday diintooda samadoomada ama malaagada ama arday salaadiinta kaalin wiinga ka leeyin waxyaabaha landooradiiba inay ummata badbaadaano adaabka ilaahay ku badbaadaano ee kufriga shirkiga arday ku badbaadaano islaamnimada aan ku weeraan layo runtii xaqiiqatan anti istidaacdan ee karaankan ee horeyna wedni hatana wedaana maana gaabi doon biidnilaahi tacaala ugu baaqaysaa askarta weli safgaalnimada ku jirta askarta kuley may waa ridada oo diinta islaamka ku baxeen marka may baleenaha tuubu ilallaahi towbatan nasuuxan yeelena marka insha allahu tacaala haddii oo intay marka towbo oo nasuux ee la keheloon insha allahu tacaala gacan furmaha ka dhawaayaan insha allahu tacaala marka maybo dhiijon haranganu ey marka maybo maaljo haranganu ey marka islaanamaada malku higa nuskaanka jaran marka maybo insha allahu tacaala mayba leenaha ardayda towbasan rasmeele ku yeeleen insha allah guryaha guryadii walsiin laga lacageye marka insha allahu tacaala marka gacan furmaha siin ku dhawaayaan taa'ibkan lagu soo bandhigay degmada labaatan jirow ayaa imaanaya xilli dhowaan maamulka wilaayada islaamiga ee baay uu sidan oo kale degmada buulufalay uu ku soo bandhigay laba askari toobad keenayaal ah kuwaas oo ka tirsanaa isla maamulka ashaadala dariirka ee koonfur galbeed mahadsanid bashiir wilaayada jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku gubtay waxyaabaha dhacay kadib howlgal ay ka sameysay suuqyada degmooyinka wilaayadaasi cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkaasi inoo sii ambaqaadaya iyadoo caafimaadka bulshadu uu yahay lafdhabarta nolosha ayaa mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa ay qaadeen tallaabooyin muhiim ah oo lagu xoojinayo badqabka dadweynaha tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada joogtada ah ee lagu ilaalinayo tayada adeegyada bulshada iyadoo laga hortagayo wax kasta oo keeni kara halis caafimaad iyo waxyaabaha kale ee loo isticmaalo dadka iyo duunyada dhowaan maktabka caafimaadka ayaa dhammaan degmooyinka wilaayada jubbada dhexe ka sameeyey mashruuca fayadhoorka iyadoona intii uu arrinkaasi socday goobaha ganacsiga laga helay waxyaabaha dhacay aan ku wanaagsaneen isticmaalka maktabka caafimaadka iyo faydhoorka ee walaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa beryahan shaqo ka waday degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka jubbada dhexe sida bu-aale saakow salagle iyo jilib marka taas awgeeda degmada jilib waxaa ka socday beryahan in ganacsatada qaybaheeda kala gedisan laga soo aruuriyey waxyaalaha dhacay waxyaalaha la soo aruuriyey waxaa ka mid ah daawooyin dhacay cunto shaambo iyo cabitaano waxyaalaha la keena waxaa kaloo ka mid ah oo la soo arooriyay waxyaalahan la dhaho cosmetiska macnaha korka la marsado maqaarka la mariyo marka bahda caafimaadka ee degmada jilib iyo ganacsatada waxaa la isla ogolaaday in shaqadan lagu soo celceliyo mar kasta dhinaca kale maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa isa soo baxa lagu wacyigelinayo bulshada kuna saabsanaa in la ilaaliyo tayada waxyaabaha la isticmaalo ku qabtay kulanka shareecada ee bartamaha magaalada jilib oo ay kasoo qayb galeen inta badan bulshada sheekh maxamed balli ayaa ganacsatada kula dardaarmay inay dadka ka ilaaliyaan waxyaabaha dhacay
waxa weeye khayrka in la baahiyo waa shay ilaahay uu nagu addoonsaday weeyaan hadday tahay dhanka ganacsiga inay dadka wax wanaagsan ka gadaan inay beecooda hufaan oo ay qishiga ka ilaaliyaan inay waxyaabaha dhacay ay ka fogaadaan inay ogaadaan daawada dhacday iyo alaabta dhacday waxaasoo dhan inay ku jiraan dadka waxyaabahan baabi'inaya inay ka mid yihiin marka rabbi ha laga cabsado oo aan ogaanno dadka waxa laga iibinayaa ha noqdaan wax xalaal ah ma bannaana dadka in lagu dhagro ilaahayna uu leeyahay subxaanahu wa tacaala wa axalla allaahu albayca wa xarama alribaa
waxaa sidoo kale mashruucan fayadhoorka boorriyey golaha dhaqanka ee wilaayada waxaana u hadlay suldaan shuceeb oo ah xoghayaha golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waa aragnaa waxyaabaha la soo saaray ee laga soo bixiyay dukaamadii bakhaaradii dabakaayooyinkii carwooyinkii iyo goob walba oo wax lagu gado waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ragga ka shaqeeyey khayrkii iyo wanaaggii ay ka shaqeeyeen iyo dhibaatadii ummaddii wixii sumaysnaa ay ka soo qabteen waan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay ganacsatada walaalayaal dadaala ilaahay ka cabsada waxyaabihii dhacay ummadda yaan lagu sumayna wixii haddii ay dhacaan waxay isu bedelayaan sun ummadda yaan la sumayna insha allahu tacaala mashruucan lagu baarayo waxyaabaha dhacay ayuu maktabka caafimaadka ee wilaayada ka sameeyey degmooyinka salagle saakow bu'aale iyo jilib mahadsanid dhuubow ugu dambeyntii ardayda madarasada khaliil al xusri ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelcadeeh ee wilaayada gedo casaam carafad ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya
zaala kordhabay xafaxaa la kordhabay faafaa la kordhabay munaasabadan oo had mid bandhig cilmiyeed ay ku sameynayeen ardayda madrasada khaliil alxusri ayaa waxay ka dhacday xarunta madrasada khaliil alxusri ee barashada qur-aanka iyo culumtiisa ee wilaayada gado waxaana munaasabada ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan ardayda madrasada khaliil alxusri degmada ceelcadde ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed ka turjumayo heerkooda waxbarasho وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لرب ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار الحمد لله القديم الباري ثم صلاته وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل
لكن ما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين ضلوع فجره لكن ما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين ضلوع فجره ما الإيمان؟ الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح ما أركان الإيمان وما عددها؟ أركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هل للإيمان ثبوت؟ لا ليس له للإيمان ثبوت لكنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ما الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هل للإحسان أركان؟ لا ليس له للأركان وإنما له ركن واحد وهو كما ذكرناه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما الفقه؟ هو العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال ما أحكام الفقه؟ أحكامه خمسة الفرض والسنة والمباح والحرام والمكروه ما الطهارة؟ هي الرفع الحدث وإزالة القبث ما وسائل الطهارة؟ هي الماء أو التراب أو الحجر أو الدب كيف نطهر النجاسات بإزالتها وقصلها بالماء دعاء لبس الثوب دعاء لبس الثوب الحمد لله الذي كساني هذا الثوب الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة sidoo kale waxaa goobta ka hadlayay qaar ka mid a waalidiinta ardayda madrasada khaliil al xusri iyagoon u mahadceliyey macallimiinta ardayda iyo siday wax u soo bandhigeen ardayda بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا الله سبحانه وتعالى أيام مهد إسكاله وحن أمهد علينا يا معلمين تا جهدي كان يددال كان بحسي إلهي سبحانه وتعالى وحن كرجينا يا ميسان كحسنات إن إلهي سبحانه وتعالى أصاره waxyaalihi aniga aan arki jiray waxaa ka mid a dugsiyaalkanaga hore aan kusoo arki jiray qur-aanka uun laftigiisa bas uma macalimiinta ayna bari jireen laakiinse waxyaalahan hortiinaba ka muuqday oo hadda aad arkayseen oo ardada akhrinaysay ma jiri jirin waxyaalaha keli oo macalinka uu nagula xisaabtami jiray waxay ahayd cashirkan buu noo qori jiray kasoo baxna wuu dhihi jiray marka allah subxaana watacaala ee amaad iskale macalimiinta juhdigan iyo dadaalkan iyo mataqaana bixisayna جزاكم الله خيرا أيان الله هاي بعد العنك ولا الله نو إمادة أيجانا وحن كله جزاك الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ilaahay baa mahadle saaka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay carruurta waxbarashadooda waa heer saro ilaahay ha ugu sii wado usii siyaadiyo annaguna waa ku faraxsannahay waa wax annu hor lahaad moodaa saaka farxadda annu saakayta kala kulannay wax anoo hor lahaad moodaa waxna anna soo arki jirinoo saa'id ahaad moodaa macallinkaas waanu u ducaynaynaa khayr allah siiyo madarasada khaliil ayaa ka mid ah goobaha waxbarasha ee hoostaga maktabka dacwada wilaayada gedo iyadoona maktabka ahmiyad gaara uu siinaya sarwaqaadada heerka waxbarashada ee ka socda degmooyinka deegaanada wilaayada gedo mahadsanid casaam guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu